halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo barta internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan waa jimco labaiyolabaatanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda waxaa idiin daahdahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii maalintii shalay ahayd lagu qaaday magaalada muqdisho gaar ahaan maqaayad ku taalla xeebta liido allah u naxariisto dhammaantood inta lasha dhimatay waxay ahaayeen saddex hal wiil oo igu xigay iyo gabar iyo gabar kaloo kusii xigtay saddex ay ahaayeen oo intadas boisku aabanna wiilka markii meydkiisaan aragnay xabad oo risaas lagu toogashay ahayd gabdhaha midda weynna qarax iyo risaas baa iskugu daray gabadha yarna qaraxay ayadoo maskaxda xataa way daadat oo iyada dhan jirkeeda aada u baabaasanaa waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo qodobo kale marka hore sawirkii caalamka
madaxweynaha kuuriyada koonfureed bark gun e ayaa sheegtay in dalalka quwadaha waaweyn ee dunida laga doonayo inay raadiyaan sidii dib loogu bilaabi lahaa wadahadallada muddada dheer hakadka ku jira ee barnaamijka nukliyerka ee kuuriyada waqooyi xataa haddii ay wadaxaajood wadayaashu dalkaasi aanay goobjoog ka noqon bay tidhi baark ayaa xitaa niyad jab ka muujisay qaabka wadahadalka lixda dal oo ujeeddadoodu ahayd in kuuriyada waqooyi ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyerka wadaxaajoodka lixda dal ee labada kuuriya maraykanka shiinaha jabaan iyo ruushka ayaa waxay bilowdeen sanadkii labadii kun iyo saddexdii iyadoo dalalka kuuriyada waqooyi dalka kuuriyada waqooyi isagu ka baxay wadahadalkaasi sanadkii labadii kun iyo sagaalkii saraakiisha badda ee dalka gariiga ayaa sheegay inay heleen meydadka shan iyo toban qof oo laba doon oo kala duwan ay kula degtay jasiiradda dalkaasi xilli qulqulka muhaajiriinta ee yurub weli uu socdo waxaa hadda socdo baaritaano lagu baadigoobaya dadka kale ee la la-yahay ilaalada xeebaha gariiga waxay sheegeen in afartan iyo kow qof ay soo gaareen xeebaha kadib markii ay doon kula degtay meel u dhow xeebta jasiiradda yar ee layihaahdo farmakonisi ee dhacda bariga badda dalkaasi waxaa sidoo kale halkaasi laga helay meydadka toddoba qof dhacdo taasi ka duwana lix iyo labaatan qof ayaa ka badbaaday doon ku degtay xeebta jasiiradda cololimonos hase yeeshee waxaa sidoo kale halkaasi laga helay meydadka siddeed qof ururka socdaalka adduunka ee i o m ayaa sheegay in horaantii toddobaadkan qiyaastii soddon iyo kow kun laba boqol afartan iyo afar qof oo muhaajiriina ay yimaadeen badda gariiga tan iyo bilowgii labadii kun iyo lix iyo tobanka dowladda militarigu taageera dalka mayanmar ayaa xabsiga ka sii daysay boqol iyo laba qof oo ay ku jiraan qaar badan oo loo xidhay eedeymo siyaasadeed tallaabadan ayaa imanaysa waxyarun ka hor intaan awoodda lagu wareejin xisbiga mucaaradka ah ee dimuqraadi doonka maxaabiista ayaa maantoo jimcaha laga sii daayay xabsi ku u dhow magaalada yanguun sida laga soo xigtay afhayeenka madaxweynaha dalkaasi saraakiil ka tirsan maayamaar ayaa sheegay in maxaabiista lasii daayey ay isugu jiraan qaar u xidhnaa waxay aaminsan yihiin iyo kuwo dembiyo kale lagu eedeeyey dadka la sii daayay ayaa waxaa ku jira philip blackwood oo labiyo soddon jira una dhashay dalka new zealand oo sanadkii lasoo dhaafay lagu xukumay xabsi laba sano iyo badh ah cafiskan loo fidiyey maxaabiista ayaa ka dambeeyey kadib markii ku-xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken uu horaantii toddobaadkan booqday maynmar kana codsaday dowladda inay sii dayso dhammaan maxaabiista u xidhan arrimaha siyaasadda suuqyada saamiyada ee eshiya iyo yurub ayaa sare u kacay jimcaha maanta ah iyagoo raacay suuqyada maraykanka kadib maalmo hoos u dhac ah suuqa tokiyo ee layihaahdo nike ayaa hogaaminaya sare u kaca isaga oo kusoo xirmay sare u kac lix boqolkiiba ah suuqa hong kong ayaa ku darsaday ugu yaraan sare u kac saddex boqolkiiba ah halka suuqa seoul uu kusoo xirmay isna laba boqolkiiba suuqyada sydney taipei singapore iyo manila ayaa sidoo kale dhibco badan helay ganacsiyadii ugu horeeyey ee yurub ayaa suuqa london waxa uu helay hal dhibic lix boqolkiiba halka frankfort iyo baris ay ku darsameen laba boqolkiiba sare u kacan ayaa yimid kadib markii madaxa bangiga dhexe ee yurub mario dragi uu khamiistii sare u qaaday darajada ah in lacag badan oo lagu xoojinayo dhaqaalahaasi uu bangigu ku dhawaaqo kadib kulanka ka dhacaya bisha maarj arrimahaasina laga yeelanayo maalgashadayaasha ayaa waxaa sidoo kale dhiirigeliyey kadib markii qiimaha saliidda uu xoogaa sare u kacay khamiistii
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington kadib weerarkii habeenkii xalay lagu qaaday makhaayadda liido ee ku taalla xeebta liido ayaa xilli hore osaaka inta badan dadkii eheladooda ay ka maqnaayeen ay tegeen xarumaha caafimaadka iyo goobtii uu weerar ka dhacay iyagoo baadigoob ugu jiray in nolol iyo geera ay ku helaan dadkoodii haddaba warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle ilo kala duwan oo soo baxa barqanimadii maanta ayaa xaqiijinaya korarka khasaaraha dhimashadii dhaawac ee ka dhashay weerarkii xalay lagu qaaday baarka liido dhimashada dadka ayaa meelaha qaar waxay ahayd mid u dhacda si wadar ah dadka dhinta waxaa ka mid ahayd gabar uur lahayd iyo laba ka mida walaalaheed oo kula sugnaa gudaha baarka liido xilliga weerarkuu dhacayey halka dadka qaarna ay meelaha ay gabaadsadeen ay weer ku qabsaday taasi oo keentay in khasaaruhu bato goobaha caafimaad ee dadka qaba dhaawacyada la dhiga waxaa ka mid ah isbitaalka umma isbitaalka kaysanay isbitaalka daarushifa iyo isbitaalka madiina oo ah inta badan dhaawacyada meydadka halka la geeyey maxamed macalin xasan wuxuu ka mid ahaa dadkii qaba dhaawacyada xilli dambena laga soo saaray gudaha baarka liido maxamed waxa uu sharaxayaa sida wax u dhaceen iyo wuxuu arkaya inta weerarku socday shoogay wada qaadeen qof walba meeshii u dhow orda ani anoo gurguuranayo ayaa waxaan ku tagay qaybta oo musqusha dumarka meel ku yaalla oo luuq ah intaa dabadeed markaan xoogaa sugnay xabadda ay soo dhowaatay ayaa waxaa noo soo gala meeshaan ku jirnay nin ka mid ah dadkii meesha weerar ku soo qaaday oo nagu soo gala qolkii aan ku jirnay siddeed qof baan ahayn afar ka mid waa geeriyood afar kalena waa dhaawac waan anay ku jiro iyo guddoomiyaha degmada gaaraan meeshaasaan ku dhaawacmanay xoogaasaan ugu jirnay ugu jirnay oo u dhigbaxay marka dambe waxaana soo gaaray ciidamada oo alfa group oo noogu soo gala qolkii nagu dhex joogno markaasay na weydiiyeen maxaad tihiin markaasaan niri dadka shacabka meesha yimid ayaan ka mid ahayn kadibna badbaado ayay noo dalbeen xaalkayga hadda waa fiican maasha allah gacantaan unbaa ii daran wax kaloo hadda dhibca ka cabaraha ma jiro doctor maxamed yuusuf maamulaha isbitaalka madiine ayaa sheegay in weerarkii xalay uu ahaa mid dhimasho badan marka loo eego tirada dhaawacyada lasoo gaarsiiyo isbitaalka madiina
xalayto dhibaato weynaa dhacday magaalada dhaawacyaan la soo gaaray dhaawacyadaasitood waxay ahaayeen dhaawacyo kala duwan oo isbitaalka soo gaaray hal qof oo dhaawaciisa fududaa maahaye inta kale waxaan seexinay isbitaalka howlihii xalaan ku jirnay qaarkood ilaa saakaan dhammeynay adiga dhaawaca sidii hore oo u badnaan jiray ooma badnayn laba iyo toban qof oo ahay intii aan seexinay laakiin waxaa jiray dhimasho badan oo bannaanka laga keenay inay isbitaalka haraqaysay oo ahayd ilaa toban mayda dhibka jira waxaa waaye isbitaalka kabasitigiisa oo qaybta mortoriga laba laasaraa taallo oo mayd la saari karo inta kale waxay noqonayaan dhulka in la dhigo dhaqitaankooda iyo hagidoodana dhib bay noqonaysaa maal marka hadda nasiib waxaa magaalada xamar meelo badan oo maydka la dhigi karo oo firdijeera leh annagu firdijeer ma qabno ayaa la geyn karaa markii mayd ay noqoto meeshaan xoogaa waa waa lagu rafaadayaa sababtoo ah labada meel markii la kala dhigo labada meed inta kale waxay noqonaysaa dhulka in la dhigo
dhowr ruux oo kala degan meelo kala duwan oo muqdisho ah ayaa ii sheegay in dad ay kaga dhinteen weerarkii ka dhacay baarka liido kuwaasi oo lagu aasayey xaafado kala duwan waana dad aan laga diiwaangelin goobaha caafimaadka sida isbitaallada taasi oo ka dhigan in korarka dadka dhimashadu hadda uu gaarsiisan yahay in ka badan shan iyo labaatan ruux qabuuraha macalin nuur ee deegaanka kilomitir saddex toban oo aan tegey waxaa daqiiqado kooban oo aan ku sugnaa ay dhehiw qabanayeen ilaa iyo shan god oo lagu aasayey qaar ka mida dadkii weerarkaasi ku dhintay taasi oo ka dhigan in meelaha dadka lagu aasa maanta ay ahayd mid mashquul badan dadka ugu badan ee waxyeelladu ka soo gaarta weerarka lagu qaaday baar liido waa dad dhallinyaro ah kuwaasoo xilliyada nasiinada u damaanshaa taga xeebta liido cabdulqaadir okey v o a muqdisho cabdifataax maxamed kheyre oo saddex walaalihii ah isna ay ku dhinteen weerarkii xalay ka dhacay maqaayado ku yaala liido ee magaalada muqdisho ayaa v o eda u sheegay in laba gabdhood iyo wiil ay ahaayeen kuwa qoyskooda kaga dhintay weerarkii xalay kuwaasi oo isla maantaba la isku dhinacaasay waxa uu tilmaamay inay maqaayada u tageen in ay waqti fiican markaasi kusoo qaataan oo ay la qaataan ubadkii ay dhaleen walaalihiis maadaama uu kasoo xirmay imtixaanaadka iskuulle iyo jaamacado ay dhiganayeen jamaal axmed cismaan ayaa qadka telefoonka ku wareystay cabdifataax maxamed kheyre wuxuuna weydiiyey tirada qoyskooda ka dhimatay wuxuuna ugu jawaabay walaal allah u naxariisto dhammaantood inta inta la shaa dhimatay waxay ahaayeen saddex hal wiil oo igu xigay iyo gabar iyo gabadh kale kusii xigtay saddex ay ahaayeen oo inta isku isku aabanna marka ma qaraxay ku dhinteen mise rasaas ayay ku dhinteen een, intuu weerarku u socday horta xogta badan markii aan dhaawacda kan aan xoojiyey wiilka markii meydkiisaan aragnay xabad oo risaas lagu toogashay ahayd gabdhaha midda weynna qarax iyo risaas baa iskugu daray gabadha yarna qaraxay ayadoo maskaxda xataa way daadat oo iyadana jirkeeda aada u baabaasana saddexdan kula dhashay een, ee, m- maxaa halkaa waynu ognahay in loo tago in lagu soo shaaho in lagu nasto in lagu kulmo een, meesha maxay ka qabanay saddexda la dhashay waxaa kaloo la socotay gabadha gabarhay dhashay oo nabti u ahayd wiilkana wiilu dhalo oo nadeero waxa la socday oo oo afar jir ah midkiiba afar jir oo yaryaryagana marka guud ahaan shanay ahaayeen laakiin li- nasiib wanaag labada oo ilmo midna waa dhaawac yara firaa gaaray wiilka oo adeerkaan u ahayn oo afar sano jir ana waa dhaawac oo mana darno mana mana liifa dhexdhexaad waaye dhaawaciisa inuu beri qalliin kalaa la rajeynayaa marka ilmahaas ayay aadeen xeebta gabadha marka jaamacadda hadda sanadka u dhamaaneysay february oo oo narsina dhameynaysay wiilkana midhigsiin uu dhiganayay gabadha kala dugsiga in ay ka qalin jabinayso mar dhow marka inay meesha iska soo sheekaystaan iyo xeebta iska soo nastaan ay u tageen galtaas u bixineyd Oo.
ahaayeen waqti fiican oo ay kusoo nastaan wiilka wiilka imtixaana u dhamaaday imtixaanka hadda semesterka u xirmay marka wiilkiisina waba meesha kusoo nastaan gabadha imtixaanka hadda buuggaanda u furmayay waa gar- dugsigarna fasaxa ku jirta marka break tamkaas inay kusoo nastaan ay u tegeen meesha ay iska soo no- nastaan meesha saas ay u tegeen marka goormay idin soo gaartay in ay walaalaha meesha ku dhinteen waxayna soo gaaray qarax markuu dhacay nus saac kadib oo markaa maqalnay inuu qarax ka dhacay liido aaba markaas wuxuu yihi wuxuu yihi aaba wuxuu yihi ilmihii meeshay wada jiraan isla markiiba anigana waxaan ka aaday isbitaal isbitaallada ugu dhow aan ka eegay asxaabaan markii meelo badan kala dhigay jidka lama geli karin Eh, markii dambena waxaan go'aansaday inaan goobta qaraxa ka dhacay agteeda aan tago marka saddex la dhashay iyo laba aan waalid u ah shan qofood keliga meel ma joogi karaan dhahay marka Alxa- go-aan aan qaatay marka tiimka la saxbad aan helay waxaan u dhawaaday meesha marka ay dagaalku ka socdo meel u jirta adiga eh, shan iyo toban tallaabo aan tegay markii dambe Mm.
saasa markii aan ku helay marka labadii oo jaryar saasaan kusoo badbaadiyey Een, inta kalena markii ciidanka ayna amreen lama geli kara dhahay meesha way xabadu way socotaa Een, marka waa saaga waagaa ugu beriyey waagaa ugu beriyey So- ah, subaxdii markii dadka loo fasaxay meydka saakaa marka aan ugu tagay xeebta iyo jediyaa saddex meydka garba jiifana saaka soo qaada marka waa dhacdo xanuun badan marka intaa ilaa iyo xalay ilaa waagu uu ka baryayey wax akhbaara kama aydan hayn miya maya kamaan helin xalay wax akhbaar kamaan helin nooma ogol meesha inuu qof galo dadka noola dee looma tegi karaan la yidhi Een, qofka dhaawacana dee meesha lama gudbi karaa la yidhi annaka meesha ana lagu ana lagu ana lagu xanibo waxaa lama geli kartiin marka howl ciidana ka socota Een, arrinta marka xalay saas u cakarnayd oo walacaasa waagun ugu beriyey ee waxaa inagu maqaalaa in mid ka mid a gabdhaha meesha ku dhintay ay uur lahayd arrintaa maxaad inooga sheegi karaysaa ha gabadha weyn oo firdowse maxamed kheyre ah oo kan jaacadda dhameeray uur toddoba biloodna way ahayd Een, markii xataa cunuga ay markii xabadda ay ku ridaan tiri gabadha ay iga dilinay tiri markaas iyada marka ay xabadda ku dhamaystiran iyada cunugii waa isku dhinteen waa isku go-een U- kunagta maysan dilin firdowse waan gartay labada kale magacyadooda ma inoo sheegi kartaa ha firdowse maxamed kheyre cabdiqani maxamed kheyre iyo nicimo maxamed kheyre walaal maantaan aasnay maanta asnay oo kulan ah fodareeda ah asnay maanta asnay ha waa isgar asnay saxbadaha waa waa tahay walaal aad baan ah, uga xumahay ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo Een, waa dhacdo xanuun badan adiga iyo inta kale ee weerarkaasi dhibaatada kasoo gaartayba waxaan urajeynayaa inuu ee, ilaahay bedel kheyr qabo Ah, cabdifataax waad mahadsantaha walaal salaamada walaal kaasi waxa uu ahaa cabdifataax maxamed kheyre oo u waramayey waryaheena jamaal axmed cismaan haddaba wasiirka amniga qaranka cabdirasaaq cumar maxamed ayaa ka warbixiyey qaraxii xalay iyo weerarkii lagu qaaday makhaayado ku yaala xeebta liido weerarkaasi ayaa saaka waa berigii ay soo afjareen ciidamada ammaanka wasiirka ayaa booqday goobihii weerarku ka dhaceen wariyaheenna falastiin axmed iimaan ayaa haddaba wasiirka ugu horreyn weydiisay bal in uu ka waramo sida uu u dhacay weerarkii xalay lagu qaaday makhaayadahaasi ku yaala xeebta liido ha falastiin marka hore waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u tacsiyeeyo sababtoo ah weerarkii xalay wuxuu ahaa weerar runtii lagu soo qaaday shacabka soomaaliyeed waxyaabaha ugu naxdinta badnaa oo aan arkay saakay subaxii mar aan aan goobtay dacdada ka dhacday aan joogay waxaa ka mid ahaa gabar da-yar oo wiilkeeda gacanta ku hayso oo ayada iyo wiilkiiba meesha ay ku dhinteen oo xabado lagu dhuftay yacni marka waa fahmi karaysaan yacni inaysan dad mabda ama diin ku socda inaysan ahayn inay ku socdaan inay shacabka soomaaliyeed ay gumaadaan oo ay dhibaato u geystaan haddii aan intaas kaga baxo midda tacsida ah weerarkii xalay baabuur ayuu ahaa laba baabuur bay ahayn mid baabuur qaraxii hore dhacay markuu dhacay ayagana waxay kasoo galeen dhinaca xeebta ilaa iyo lix ilaa iyo siddeed qofood ayaa lagu qiyaasayaa inay ahaayeen waxa dheereeyey muddada uu socday dadka dagaalku meesha ka socdayna wax kale ma aha meeshu aada u yareed iyo ciidamadii gaashaan ee meesha galay oo intooda badan prioritiskooda siiyey inay badbaadiyaan shacabkii ayaa waxay keentay in saakay lasoo afjaro afartii subaxnimo in lasoo afjaro weerarkaas oo ay gebi ahaan ciidamada amniga la wareegaan goobtii ay soo weerareen maleeshiyaadka nabaddiidka ee al-shabaab marka ma badday ka soo galeen weerarka ma dhinaca badda doomay ku yimaadeen maleeshiyada qaar maya xeebta yani waa meeshii liiday oo dadku waa u furan tahay shacabka khaladaad badanna waa jira oo dhanka ganacsatada ah runtii waxay ahayd inay dhinacaas ay wax ka qabsadaan annaga yani hay-adha dowlad ahaan yani waa u sheegnay siyaasada guud ee dowladda dhinaca amnigana waa la wadaagnay hoteelada iyo goobaha ganacsiga wixii fulin ah iyo ayaga ahayd inay runtii ay qabsadaan mas-uuliyad gaara ayaa ka saaran kasamariska meesha ugu imaanayo marka meel xeeb ayay ahayd runtii meesha dhinaca xeebtay kasoo galeen oo badda marka ma ahayn dad doomo ku yimid ma ahayn laakiin dad lug iyo hubkooda caadiga ayagoo iska dhigaya ciidamo ayay saas bay kusoo galeen wasir waa la filaya waayaba in ay dhici karto in al-shabaab ay weeraro geystaan marar badanna waa ay dhacda waa ay soo noqnoqotay mas-uuliyadda yaa qaadaya weeraradan soo noqnoqda ma ganacsatada maqaayadaha iskale mise dowladda la rabay inay ammaanka ilaaliso wallaahi labadaba mas-uuliyadaa saaran dowladdana mas-uuliyad baa saaran ganacsatadana mas-uuliyadaa saaran ilaa iyo in muddaa waa ogeed yani ciidanka nabaddiidka mar walba waxay soo weerari jireen hay-adaha dawliga ah institutionska dowladda ayay soo weerarayeen dowlad ahaan xoog baa la saaray yani in la in la ilaaliyo oo ciidamadii amniga aad si xoogan bay u ilaaliyaan oo kuma soo dhiiran ilaa iyo muddo ma aysan soo weerarin waxay bilaabeen marka inay u gudoomaan dhinacii ganacsatada ganacsatada annaga dowlad ahaan qofka ganacsiga iskale dowladda mas-uuliyad oo ka dheer in amnigiisa wado hadduusan asaga dhihin amnigii keliya hali u yimaado hadduusan dhihin sida koobaad isaga ayay saaran tahay inuu amnigii meeshaas goobtaas uu ganacsi ku samaynayo inuu sugo laakiin wasaaradda waxaa ka saaran iyo dowladda waxaa ka saaran waajibaad inay direction siiyaan inay policy iyo siyaasado ku wajahan sidii loo ilaalin lahaa amnigaas inay keenaan annagana intaasoo dhan waa sameynay golaha wasiiradan ka ansixinnay annaga aftayna yani dhinaca afteeda waxaad moodaa mas-uuliyaddii naga saarnayd wax badan inkastoon ka qabanay in yacni caqabada badan haysa darteedna in waxyaabo badan aanan u qaban karayn dhimashada guud waa imise wasiir iyo dhaawaca
aniga waxaan kasoo tegay saakii subaxii lixdii ayaan kasoo tegay meesha shoobta dhimashada markaas galaatamey ahaayeen dhaawac badan baa jiray waxaan qiyaasaa inay dhimashada tiradii hadda ma haysaed laakiin waa qiyaasa inuu ka badnaan doono dhimashada intaas ay ka badnaan doonto labaatan soddon meeya inay dhaafaysa ayaan ayaan islaaya qiyaas ahaan laakiin tirada rasmiga runtii ma hayo dhaawacana intaas wuu ka badnaa dadka la badbaadiyena waxay ahaayeen ilaa iyo toddobaatan meeyo wallaahi haddii aan wax yar ka yidhaahda amniga magaalada muqdisho siduu ahaa jiray siduu hadda yahay kun mar ayuu ka fiican yahaan aaminsanahay qaraxyada dhici jiray haddii aan isku barbar dhigno labadii kun iyo shan iyo tobankii iyo kii afar labadii kun iyo afar iyo tobankii boqolkiiba toddobaatan qaraxyada dhici jira hoos bay u dhaceen waa boqolkiiba toddobaatan number yar ma aha waana la record gareeyaa daatada waa la record gareeyaa si looga faa'iidaysto waxaan isleeyahay marka hay-adihii iyo amnigana si fiican bay u dadaalayaan oo xalaybo nasiib wanaag waxaa lasoo qabtay laba qofood midna dhaawac waxaa lagu soo qabtay midna wuxuu ahaa ninkii dambeeyey u qaabilsanaa shabaab qaraxyada hoteelada waddanka oo dhan ka dhaco gaar ahaan magaalada xamar qaraxyada ka dhacaayo o dhan ninka mas-uuliyadda uga ahaa waa lasoo qabtay waa la haayaa wasiirka amniga qaranka ee dowladda federaalk soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo khadka telefoonka ugu waramayay falastiin axmed iimaan halkaad kala socotaana waa v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray xasan kaafe cabdiraxmaan qoyste
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka barnaamijka faaqidaada toddobaadka maanta waxaynu ku gorfaynaynaa shirkii madasha wadatashiga ee dhowaan kusoo gabagaboobay magaalada kismaayo iyo natiijo la-aantii uu kusoo dhammaaday waxaana barnaamijka igala qaybgelaya mudanayaasha baarlamanka ee kale ah xildhibaan cabdulaahi jaamac iyo xildhibaan maxamuud guure oo labaduba ka mid ah xubnihii ka qayb galay shirkii magaalada kismaayo abukaati cabdirasaaq cali dhoore oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan xuseen cadow oo ka tirsan ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka su-aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo xildhibaan cabdulaahi jaamac sidee u aragtaa qaabkii uu kusoo gebagaboobay shirka magaalada kismaayo bismillahi raxmaan raxiim aniga aragtideedu waxaa weeye shirkaasi madashii halkan laga raray ayuu salka ku hayey waxaa ka qayb galay madaxdii federaalka iyo kuwii gobolada markii la dooday la dooday la damcay in meel layskugu yimaadana way ku adkaatay inay mowqif ay u midaysan yihiin qaataan maxaa yeelay halkan waxaa looga tegey shuruudo ay ka mid tahay waxii ka soo baxaya meeshu meel go-aan lagu qaadanayo ma aysan ahayn waxay ahayd meel tale lagu soo jeedinayo shardina talada waxa u ahayd inay tahay tala laysla waafaqo consensus waxaa loo yaqaano marka waa la gaari waayey talo laysku waafaqsan yahay waana laga soo laabtay hadda ayaa lagu jiraa marka sidii meeshaas kadib meeshii la aadila aan siiyo abukaati cabdirasaaq adiga aragtidaada qaabka shirka kusoo gabagaboobay wallaahi aragtidayda bini aadamku sidiisaba farxad la-aan iyo himilo la-aan ma ahaan karo marka dadka soomaaliyeed himilasan oo farxad le bay sugahayeen marka aad bay uga naxeen wax laga naxay ahayd laakiin aniga meesha waxaan u arkaa mas-uuliyado weeye waxa kan la gudanahayo madasha iyo tan iyo tii ka horreysay intii u dhaxaysay inaan guddigii farsamada iyo xafiiskii oberationka ku shaqo lahaa uusan hawl sii qaban bay iigu muuqataa xildhibaan guure shirkii kismaayo goobjoog baad ahayd aragtidaada ku aadan qaabkii uu kusoo gabagaboobay runtii shirku sida loo abaabulay ama loo maareeyey sida uu ku socday iyo ku talagalka marka horeba lagu talagalay natiijadiisu waxa ka soo baxay iyo iyo intaas marka laysu fiiriy way isleeyihiin ku talagalku ma ahayn shirku in ay muwaafaqad ama go-aan loo lagu midaysan yahay uu ka soo baxo ila ma ahayn waana sababuhuna waa inta uu xildhibaanka iga horreeyey sheegay oo ah nin walba danta danta shaksiga ah iyo danta maaragtay gobollada ay nimankani madaxda ka yihiin iyo maaragtay iyo iyo iyo iyo arrimo kale oo iska hoose ayaa ayaa sabab u ahaa marka shirka inuu fashilmo waa waa la filayay waana iska caddayn cabdiraxmaan waxaad ka mid tahay bulshada rayidka aragtidaada ku aadan shirka kismaayo iyo sidii uu kusoo gabagaboobay maxay tahay aragtideedu waxay tahay shirkan shir baa ka horreeyey oo halkan muqdisho ka dhacay shirkii ka horreeyey wuxuu ku dhammaaday natiija la-aan marka shirkan kismaayo lagu qabtay saadaasha markaas la sameynayay waxay ahayd haddii horudhacan la sameynin oo loo sii diyaargaroobin oo dadka arrintuu ka dhexayso marka horeeto aysan sii diyaarin aragti isku dhoweyn karta waa la saadaalinaya shirkaas inuu asigana natiija xumo ku dhammaanayo marka waxay ila tahay dadaan diyaar garaysnayn ayaa tegay halkan xildhibaan cabdulaahi jaamac maadaama aad shirka goobjoog ahayd waxyaabaha ugu waaweyn ee ay madaxdu isku mari waayeen maxaa ka mid ahaa qodobada laysku qabsaday qaar waxay ahaayeen sida eh, puntland iyo jubbaland iyo waxay taagan yihiin heshiisyadii lagu soo yegleelay dowladdan iyo garoowe one garoowe two waxaa la yidhi afar dhibic shan laguma laaban karo saasaa ku taalla marka eh, waxay ku adkaysanayeen dee heshiiskii horeo la galay afar dhibic shan laguma laaban kare waa in deegaan looga gudbaa Eh, gobollada koonfur galbeed iyo galmudug eh, markii dambe waxaa waxay istaageen ayaguna inay yidhaahdaan afar dhibic shan aqalka hoose yaa lagu soo qaybinahayaa marka afar dhibic shanna sideedababa xeer bay iska ahaydoo xeer jajab bay ahayd kuma taallo dastuurka kuma taallo meel ay sharci kaga taallo kusoo baxdayna male laakiin qaab laysla fahmay oo curfi bay iska ahayd wax lagu soo dhisay labadii kun labadaas mowqif labaduba laba jiro weeye oo sal leh midna haddaan ku fadhinaayo afar dhibic shan baa baarlamaankaani ku fadhiyaa midna waxa weeye tii lagu ballamay weeye waxaa laysku keeni waayey marka kaloo yimid aqalka sare aqalka sare markii laba kun iyo labayo toban aanu dowladdan bilaabaynay aqalka hoosaa isku qaatay labada mas-uuliyadood aqalkii sare waa lagu dhici waaya in la sameeyo sababaha ugu weynna waxay ahayd inaysan samaysnayn dowlad goboleedyo markaas hadda waa jiraan qaar baa jira afar baa jirta kuwo kalena waa samaysmayaan talada ah marka ah ha la sameeyo aqalkii sare ayadu waa soo cuslaatay dastuurkii bay ku taallaa afarta sanoo soo socota ma sidii u laalaanaya mase waa la samaynayaa abuukaati cabdirasaaq qodobada laysku mari waayey inta aad ka warqabto maxay yihiin xagga diyaargarowga iyo ka qaybgalka bilkuliyanba labadii madalood intii u dhaxaysay wax hawla oo la qabtay muuda xataa ka qaybgalka dadka waxaan ka warqabaa in maxaan ku rahaa dadkii madasha ku wada jiray ayna wada teginba meesha in aan la abaabulinba in aan waxaan ku rahdaa xafiiskii iyo hay-addii ku shaqaladahayd ayna ayna ayna kuba marta qaadan shirka oo si habqana lagu tegey waxaa kuu soo haray wixii qaanuunku uu ka qabi karo dadka matalaada siyaasiga ah xilalka ku haya qaanuunku wuxuu ka qabaa waxaa weeye qofka siyaasiga ah oo xilalka matalaada haya waxaa weeye fikirkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa siyaasiga ah waa in loo bedelo axkaan iyo qawaaniin waa sababta awoodda iyo maxaan ku rahdaa immunityga loo siiyey marka wixii axkaamta aan waafaqaynin waxay iska noqonayaan doodo iyo fikrado caadi ah marka mar haddaan dukumiinti iyo wax axkaamtii waafaqsanu soo bixin waa mas-uuliyad baaqatay oo cidu ay lahayd haye xildhibaan guure waxyaabaha runtii aasaaska u ah khilaafka waxa weeye afar sana ka hor laba kun iyo labaiyo tobankii waxaa jiray heshiis ama protocol garowe kow garowe labo oo odhanayay in baarlamaanka lasoo xuli doono ama baarlamaankan hadda jira uu yahay baarlamaanka ugu dambeeya four point five lagu soo xulo wixii markaasna looga gudbo doorasho qof iyo cod ah nasiib daro tii ma dhicin xukuumadda waa tii tiri ba doorasho ma dhici karto marka waa in la helaa waddo kale oo baarlamaan cusub lagu soo helo waa in la helaa marka mas-uuliyiinta qaar baa waxay taagan yihiin four point five aa lagu noqonaa qaarna waxay leeyihiin war heshiis baan saxiixa in four point five laga gudbo oo weliba uu leeyahay haddii doorasho la aadi waayo heshiiskaasi doorasho la aadi waayo four point five waxaa looga gudbayaa deegaan marka tii waa in la fuliyaa heshiis heshiis haddii la galo waa in la galaa madaxda qaranka o dhan aa saxiixday madaxweynihii hore iyo maamuladii gobollada iyo dadkii hore iyo barlamaankii hore aa saxiixay marka heshiiskaas in la jebiye ma ah dooda horta nuxurkeeda intaasuu ahaa aan siiyo cabdiraxmaan xuseen cadow cabdiraxmaan waxyaabaha khilaafka keenay maxaa ka mid ah ani aragtideeda waxay tahay meesha grubaysi ayaa ka dhacay qolo walba way dadaalaysaa waxay ka fikiraysaa cidda ku soo bixi doonta doorashada soo socota marka maamulada dadka hogaaminaya dadka dowladda federaalka hogaaminaya kulligood waxay doonayaan doorashada soo bixi doonta qof walba inuu aqlabiyeed helo taas marka shuruudaba ula tegay arrintan ah four pointy five waa sax hal ma ahayn laakiin weli waxaad u malaysaa dowladdii dadka inay ka saarta ahayd in weli halkii laga bilaabay la taagan yahay sidoo kaleeto dadka deegaanka ku doodaya iyo kuwa ka soo horjeeda waxay arkayaan dowladdii lixdan iyo sagaalka ee ikhtilaafka samaysay sideed gobol baa waddanka ka koobnaa sideed iyo toban gobol bay ka dhigtay hal gobol baa afar noqday mid baa saddex noqday mid baa laba noqday mid weli gobolkiisi ayuu taagan yahay marka haddii deegaan wax lagu celinayo waana sideedii gobol loo laabtaa isla markaasna dastuur iyo dowladda rayid ah oo berigaas ummadda isku raacsanta cod loo qaaday uu jiray midda hadda halkan ka taagan waxaan is leeyahay muddo kororsi waa xildhibaanadu qaarkood way raadinayeen dowladda ruuxeedu way raadinaysaa arrimo tiro badan boo iska soo horjeeda baa jira waxaan leenahay marka arrinta dhulka loo dhigo intaan shirarka waaweyn layskugu imaanin in hoos loo wada hadlo oo wax lasoo diyaariyey oo laga soo shaqeeyey oo laysku soo dhoweeyey in shirar kale la yimaado xildhibaan cabdulaahi jaamac shirka kismaayo wuxuu ahaa shir si weyn indhaha loogu hayey oo ku xiran hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka marka maxaa keenay in madaxda soomaaliyeed ay isku tanasuli waayaan anigu waxay la tahay laba arrimood baa keentay mid dhinaca farsamada weeye oo dad fikirkaas shiilah oo aqoon u leh oo karti u leh oo ayaga ka dambeeya dadka meesha fadhiya ka dambeeya oo wax u soo shiila oo xuluul u keena meeshii way ka maqnayd midda labaadna waxaa weeye qofba maslaxadii markaa uu xambaarsanaabu ku dhegay halkii laysku keeni lahaa tanasulka tanasulka wuxuu keenayaa in masla waxaa loo tanasulaa maslaxada qaranka wey midda loo tanasulaya ee midda shaksiga nina shaksi shaksiga kale u tanasuli maayo marka maslaxadii qaranka ayaan loo tanasulinin oo waxaa lagu dhegay maslaxadiha labada ah oo ka hooseeya ayaa lagu dhegay taasaa keentay marka in ay noqon weydo tanasul imaan waayo waa tahay ansiyo abukaate cabdirasaaq wallaahi anoo ku raacsan maxaan ku idhahdaa xildhibaan cabdulaahi aragtidiisa haddana intii hore oon hiri unbay nuxurka ku dhex jira madasha waxaa weeye dadka ku wada jira iyo siday ku samaysantay iyo maamuuska ay yeelanayso iyo isa saamaynka instituushinadii horey u jiray oo dastuuriga ahaa oo mas-uuliyadda waddanka hayay baad moodaa in in aan taxadar badan uusan jirin sida isu saamaynayso iyo mekanismka lagu kala lagu kala duwahayo waajibaad gudashada madashu waa institution marka institutionkaas dadka ka midka ah warka aniga aan hayo waxaa weeye dad boqol qof ku dhow oo noocyada bulshada iyo noocyada hay-adaha dastuuriga laga soo xulay ama dowlad goboleedya ha noqdeen ama lebalka saroo federaalka ha noqdeen iyo bulshada rayidka ah oo ayadoo labada leebal ku imaanaysa marka waxaa moodaa inayna isku maamuus iyo isku miisaan iyo isku xushmad ahayn taas way keenaysaa waxaad moodaa in maxaanku idhahdaa fadhiyada iyo ka qaybgalkooda ayna isku miisaan ka ahayn ee inta xilalka sare haysa oo dowlad goboleedyada iyo inta xilalka sare haysa oo federaalka ah waxaad moodaa in ay u badan tahay inay ina hadlaan marka ma bannaana qofka mas-uulka ah dadka uma fakera asaga laakiin wuu matalaa markay go-aanku sidaas noqdo marka dadka soomaaliyeed fikraddooda iyo rabitaankooda iyo xorriyaddooda ayagaa leh sidii horeyba la tashiyey iyo daraasaad loo soo sameeyey marka lama sahlan karo dadkii oo nool nool oo jooga iyo fikradahoodii oo jira si kastaba ha noqoto madashu waa hay-ad jirta hay-addaas isa saamaynta ay yeelanayaan hay-adihii ka horeeyey oo jiray oo iyadu ay ka dhisantay waa in la yaqaano waa inayna isbaabi'in isburburinin tanasulaanta waxaa keenay dee masaalixda la kala leeyahay iyo maxaan ku rahaa rabitaanka siyaasiga xildhibaan guure tanasulaad la-aanta maxaa keenay baad isleedahay madaxda meesha tagtay nin walba meesha wuxuu la tegay ajenda u gooni ah iyo aragti siyaasadeed oo u gooni ah qaar aragti qaran leh waa jireen oo danta qaranka ka eegayey qaar aragti gobol oo lagu ilaalinayo maslaxadda shakhsiga ah waa jireen qaar maslaxad shakhsiga ah watay oo rabay meeshan waxa iyaga dantu ah inay ka soo baxaanna waa jireen marka masaalixyadaas kala gedisan awgood ayaa iyo wadahadallada sida sida la moodayay shirka wadahadal joogto ah oo barnaamij lena meesha kama socon soo marka wakhtiga meesha lagu lumiyo siddeedda maalmooda iyo inta jeeroo dadka ay is arkeen islama eka aad bay u yartaa inta jeeroo laysla fadhiistay iyo inta maalmooda meesha la joogay iyo dadka maaragtay ergada ah ee faraha badan ee dhowrka boqol ah ee meesha tegay ma ahayn ergada maalan in ergooyinko dhan ay shirka ka qayb qaadanayeen waxaa is arkaya keliya waxay ahayn madaxda nimankan ama maamulada gobolada ama mataqaanaa madaxda qaranka ee federaalka ayaa is arkaya keliya intay wada fadhiyaan ama ama wada shakiysanayaanna waa yarayd inta badanna waxaa la isugu yimana waxay ahayd war booskaaga ma ka timid booskaaga ma ka timi nin walba wuxuu la booskaygaan taagnahay maxaan ku beddeshaa marka gorgortan gorgortanadaas ayaa socday marka sidaa daraaddeed weli waxa weeye meeshii qolo walba ay rabtay may iman waxaanan sidaan hore u sheegay ka baqayaa in wax ayna ayagu hadhow raalli ka ahayn oon rabin dhammaantood oo in lagu khasbo oo ay hadhowtii wax inta iyagu is ixtiraami waayeen wadda qaranka ixtiraami waayaan shacabka ixtiraami waayaan markaas inay shisheeye ixtiraamaan oo wax shisheeye soo jeediyay ay hadhow qaataan ayaa nasiib darro noqonaysa cabdiraxmaan haddii aan ku siiyo tanasulaad la-aanta maxaa keenay waxa weeye eh, dan shakhsiyadeed iyo dan qaran mees lama geli karto Eh, waxaad arkaysaa eh, da- eh, madaxda halka iskugu tagtay in badanoo ka mid ah inay fulinayaan dan shakhsiyadeed Eh, qofku intuu dan shakhsiyadeed fulinayana en, waxa weeye dan soomaaliyeed lama gaari karo marka eh, tanaasul la-aanta waxaa keentay eh, iskooxaysiga eh, qarannimo diidnimada en, eh, sida hadda xildhibaan guur ugu dambeeyey uu sheegayay haddii aysan tanaasul usan imaanin aysan ka fikirin madaxdu fursadda ay haystaan eh, waxaa imaanaysaa in loo yeeriyo marka intii lagu yeeri lahaa adoo soomaaliya ma go-aan qaadatid ma u tanaasushid dadka ummadda iyo dalka marka waxaan isleeyahay dhibaatada ugu weyn midda kaleeto raba inaan ku daraa waxay tahay eh, maamullah ka maqan oon shirka ka soo qayb gelin oon weli dhismin sida hiiraan iyo shabeellada dhexe sida waqooyi galbeed eh, marka dadkaas iyo banaadir oo kaleeto aragtiyo waaweyn ayay ku soo kordhin lahaayeen taasna dowladda iyo inta eh, xilalkaas ayaa ka gaabisay eh, maamulladaasu inay dhismaan marka tanaasullaanta taas baa keentay isle bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale ee madasha dibadjoogga ka ah door ma ku leeyihiin ay madaxda wax ku kala yidhaahdaan marka ay ismari waayaan sida tii kismaayo ka dhacday oo kale aan siiyo xildhibaan cabdulaahi jaamac ha waa ku leeyihiin laakiin in la abaabulay u baahan yihiin anugu saan kuu sheega waxa weeye mar haddii ay eh, madaxdii meesha iskugu tagtay ay is- afgaran waayeen oo meel isku keeni waayeen anugu waxaan qabaa in eh, baarlamaanka ay mas-uuliyadda saaran tahay in hoggaanka uu u dhufto in bulshada rayidka iyo shacabka uu la xiriiro in la doodo in la soo saaro qaraar ama aragti dalkan lagu samata bixin karo iyadoon loo eeginin gaal hebel baa saas yiri iyo ama teleefon soo diray iyagoon loo helin hebel baa sidaas raba oo doorasho eh, raba inuu mataqaanaa eh, dani haysa iyadoon loo eegin reer hebel iyo gobol hebel baa sidaa doonaya iyadoon loo eeginin talo dalkan lagu samata bixiyo in la soo saaro oo bulshadana lagala tashado baarlamaankuna mas-uuliyadda hoggaanka uu qaato ayaan aaminsanay haddii aan taa ku fashilno hadda waxa weeye sidii xildhibaan guura noo sheegay waa nala gacna gacnayn doonaa foolxumo ka weynna lama arko Eh, waa la hubaa soomaaliya tale ajnabi leedahay inaysan ku guuleysanaynin lixdankin sanoon dowladda ahayn waan ogeyn marna talo ajnabigu soo jeediyey oo guul laga dhaxlay lama arag marka meeshaan joognana waa kasii liidanaynaa haddii aan loo bareerinin in danta qaranka la badbaadiyo haddii aan idin xasuusiyo intiinan iminka nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan qaabkii uu kusoo gebagaboobay shirkii madasha wadatashiga ee kismaayo waxaana barnaamijka ka qaybgelaya xildhibaan cabdulaahi jaamac xildhibaan maxamuud guure abuukaati cabdirasaaq cali dhoore iyo cabdiraxmaan xuseen cadow haye abuukaati cabdirasaaq waa maxay doorka bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta kale wallaahi waa waa waa door weyn baa uga bannaan waana tii aan kuu sheegay aan ku lahaa madasha abuuritaankeeda iyo xubnaha ka midka ah maamuus isku mida inay yeeshaan waay iyo xushmad isku mida haddiiba madashu ay isu timaado kulansan tahay ma aha inay isku khaldamaan xilgudashadii caadiga ahayd oo gooni goonida loo kala lahaa xubnaha kaga jira baarlamaanka ay gooni u lahaayeen xubnaha kaga jira xukuumadda federaalka ay gooni u lahaayeen xubnaha kaga jira dowlad goboleedyada ay gooni u lahaayeen iyo madasha xilgudashadeedu inay isku khaldamaan ma aha dadka madasha ka midka isku xushmad iyo isku maamuus inay noqdaan wa waana ku jirtay baaqii ugu dambeeyey oo shirkii xamar lagu qabtay inaa cidna keligeed go-aan gaari karin go-aamada wadajir loo gaaro marka door weyn bay ku leeyihiin ayagana ma aha inay maxaan ku idhahdaa sugaan waa inay jirto awood inay u yeeshaan inay dhihi karaan ayagu arbitration geli karaan oo wax dhexdhexaadin karaan xildhibaan guure haye horta bulshada rayidka ah waxaa weeye waa lafdhabarta mujtamac kasta oo dhisan bulshada rayidka ayaa lafdhabar u ah ayaga ayaa ilaaliya danaha qaranka ayaga ila- ayaa ilaaliya danaha guud danta guud maanta waxaa loo baahan yahay kaalintooda oo wax ku oola inay muuqato waxaa loo baahan yahay bulshada rayidka ah dhowr arrimoodba inay sameeyaan kow in ay bilaabaan inay u kala dab qaadaan madaxda in ay qabtaan een, shirar ay ummadda ku wacyigelinayaan wax ugu sheegayaan meeshay wax marayaan in ay soo jeediyaan baaqiyo iyo talooyin ama xuluul lagu xalinayo khilaafaadka jira khilaafaadka jira oo aad runtii sidaa hore loo sheegay sabab u ah in mataqaanaa masaalixdii aan iskhilaafsan sidii looga gudbi lahaa maaragtay laga shaqeeyo waxaana jira waxa weeye bulshada rayidku waa inay u horseedaa ummadda iyo madaxdaba u sheegtaa in la ixtiraamo shuruucda iyo qawaaniinta noo degan waxaad moodaysaa waxyaabaha hadda khilaafaadka ugu waaweyn waxa weeye shuruucdii iyo iyo iyo heshiisyadii noo qornaa iyo dastuurkii ayaa la dhinac maraya inaan la dhinac marin oo iyaga lagu socdo haddii lagu socdo cidna ma lumayso marka haddii shuruuc sharci kastoo aan dhigana berri la ag marayo maxaa shuruuc laga dhiganaya marka bulshada rayidku waxa weeye iyaga ayaa ilaaliya maslaxadda qaranka maslaxadda ummadda waxaa laga rabaa doorkaas mataqaanaa gobonnimada inay inta qaataan ay madaxda iyo baarlamaanka iyo cid walba la kulmaan oo ay ummadana la hadlaan oo ay ka soo saaraan mataqaanaa waxa iyagu ay u arkaan mataqaanaa maslaxadda qaranka inay si cad u soo saaraan oo la ogaado oo weliba lagu dhaqmo ayaan soo jeedinaynaa haye cabdiraxmaan doorka bulshada rayidka muxuu yahay bulshada rayidka waxa weeye waa waa iftiimiyaha waa tusaha waa toosinta ay maaragtay tusayaan dhaliilaha xukuumadda xildhibaanada marka haddii la abaabulo abaabulku waa liitaa tixgelintoodu way yar tahay laakiin waxaan leenahay bulshada rayidka fursad weyn baa u bannaan mar horena hadda way dhaqaaqeen abaabul badan baa jira kala dabqaad badan baa jira waxaan rajaynaynaa marka inay xukuumadaha waxaan ka wadaa yacni maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku inay ixtiraami doonaan tixgeli doonaan aragtida bulshada rayidka iyo siyaasiyiinta ay xilka haynin oo kor ka daawanaya arkaya qaabkay wax u dhacayaan waxaanan rajaynaya in la tixgeli doono hadduu ilaah yiraahdo waxna ka soo bixi doona xildhibaan cabdulaahi jaamac sida la sheegay waxaa jira shir kale oo dhowaan la qaban doono madasha wadatashigu ay isugu iman doonto shirkaas maxaa laga fili karaa makii kismaayu raaci doonaa mise natiija laga filaya
wallaahi anagu tafaa'ul wanaagsan baan bixinayna waxaan leenahay khayr allah ka keeno laakiin ma qabo in diyaar garow wanaagsan la sameeyey sida kii hore mana ku talinaya anay shirkaas goor dhow in la qabto haddii la qabto fashil inuu galo ama wax aan soomaali u cuntaminina gaala ku qasabtay ay timaado ayaan ka baqaynaa wakti in la siiyo weeye la bisleeyo talada la ruugo xaggee looga baxaa meeshaan waxay u baahan tahay laba arrimood farsamo waa u baahan tahay waxay kaloo u baahan tahay niyad sami in danta qaranka la hormarsiiyo danaha kalena gadaal la dhigo institutionkii fulin lahaa ama hay-addii fulin lahaydna la helo iyo qaabkii loo fulin lahaa intaasi wakti bay u baahan yihiin shirka dhowrka maalmoodoo soo socda lagu baaqayo ma filaayo wax qurxoon inay kasoo baxayaan haddayba wax ka soo baxaan
abukaat cabdirasaaq shirka la filaya in la qabto ma kii hore raaci doonaa mise natiija ka iman doonto waxaad leedahay kii hore maadaama lagu soo kala tegey kan waxbaa ka soo baxaya wallahi anigoo optimistan ka ahay dhinac xasan baan ka fiirinayaa waxaan aaminsanahay in dadka soomaalida haddii si fiican wax loo maamulo wax loo maareeyo ay maamulan karaan danahooda karti iyo awoodna u leeyihiin iyo faham ku filan waa run waa masalo dhib badan isbeddelka bulsho innaga waxaan naga maqan waa qarannimo taam ah taa marka waa xaalad kala guura baan ku jirnaa qof kasta taa horta inuu fahamsanaado weeye waa wax culus weeye marka waxay u baahan tahay in aan aan laga soka dhicin la siiyo sidaan horey u sheegahayay qiimaha iyo waktiga ay u baahan tahay waxa weeye madashu waa inay adeegsataa dadka soomaalida ah la yidhaahdo aayihii ummadda soomaaliyeed baan idinka rabnaa haddaad tihiin dadka qaanuunka yaqaan haddaad tihiin dadka maxaan ku ihahdaa ururada bulshada kaleeta haddaad tihiin maxaan ku ihahdaa marka ayagu go-aanka midaysan soo saaristeeda inaysan laakiin ayaga inay dadkii u fakeraan oo mushkulada weliba waxa weeye majdac loo noqdo male dadkii dadka hay-adihii ugu sarreeyey baa madashii ka mid ah oo hogaaminaya marka haddii laysqabto xaggee la aadayaa wey marka rajadan ka qabo waxaa weeye in taxadar iyo dadaal badan diyaarintiisa la muujiyo ka qaybgalka iyo isxusmayntu ay badato markaas wax san baa ka dhalan lahay xildhibaan guure isla su-aashan rajada aad ka qabto shirka la filayo in la qabto horta een, anigu waxaan qabaa shirka soo socdo ee, ma noqonayo shir een, madaxda soomaaliyeed keliya ay wadageli doonaan wuxuu noqon doonaa shir ay maaragtay een, shisheeye ama ajaanib ay maamuli doonto shir ajandihiisa ay soo diyaarin doonaan een, ajaanibtu shir intaan shirka la tegin ka hor een, go-aanada ka soo baxaya la ogyahay oo ay ajaanibtu ku soo khasbeen ama ay soo ogolaysiiyeen eh, madaxda soomaalida sidaas ayaan u arkaa haddii kaas mid ka gedisan uu noqdana wuxuu noqonayaa shir haddana ka bilowda meeshiisii haddaan hadda sida saaxiibaday sheegeen aan loo kala dab qaadin oo aan khilaafaadka jira lasoo dhammaystirin intaan shirka la aadin ka hor eh, lama filayo inay wax badan ka soo baxayaan haddiise eh, dadaal badan bulshada rayidku muujiso oo cid kastoo soomaaliya eh, jecel ay ku dadaasho in sidii laisugu soo dhoweyn lahaa aragtiyada kala duwan oo intaan shirka la tegin ka hor qof walba laisku soo dhoweeyo markaas natiijo fiican baa imanaysa laakiin dadaalkaas ilaa hadda ioma muuqdo cidda keliya oo hadda gacan maroojiska wada waa beesha caalamka beesha caalamka waxay rabto iyo rabitaankeeda iyo waxay soo yeerisay unbaa hadhowna meesha kasoo bixi doonaan isleeyahay waxyaad cabdiraxmaan haddaad soo koobto rajada laga qabo shirka la filayo in la qabto Een, horta waa in la daraaseeyo shirka horeeto muxuu wax uga soo bixi waaya daraasada waa in la sameeyo ee, la ogaado caqabadihii dhacay iyo kadibna la saadaaliyo waxaa looga gudbin karo marka guddi farsamo waa in loo saaro loo kala daba qaado shirka intuusan dhicin Een, markii laysku soo dhowaado kadib shirkaas waa inuu dhacaa waxaa ceeb ah maalin kasta bulshada caalamka inaan u yeeranay oo ay go-aanka ay noo gaarto marka intii naloo gaari lahaa waxaan madaxda soomaaliyeed hadda fursadda haya kula talinayaa inay go-aanka ayagu ummadda soomaaliyeed u gaaraan marka waxaan rajaynayaa een, haddii sidaa la sameeyo in wax wanaagsan kasoo bixi doona hadduu ilahay raaco.
waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaan jeclahay inaan dhammaantiin idin weydiiyo xalku muxuu yahay sideese u guulaysan karaan kulamada ku aadan madasha wadatashiga si loo gaaro yoolka la higsanayo oo ah in doorashooyin dhacaan bisha sebteembar ee sanadkan xilligaas oo uu ku ogyahay wakhtiga dowladda aan ku horeeyo xildhibaan cabdulaahi jaamac xalku waxa weeye haddaan taabanay waxa weeye qodobka lixdanaad wuxuu leeyahay afar sanaa la lahaa afarta sano intaan la gaarin ka hor waa in la helaa wixii la qaban lahaa ee dalka maslaxadiisa ahayd waxaan soo koobayaa markii danta qaranka la hordhigo markii la helo farsamooyin wax lagu xalinayo oo dadka isku keeni kara farsamooyinka dad aqoon-yahana ha ka shaqeeya qaabka wax loo xalinayo laysku hayana waa suurtagal in meel layskugu keeno wax anfici kara gobollada iyo dowladda dhexe iyo shacabweynahaba waa suurtagal xalka noocaas haddana fa- faraha lagu hayaa oo aad baa loo dirsayaa doodiisu way socotaa Eh, waxaan odhan lahaa marka xalku waxaa weeye horta kow in aan lagu degdeginin shir iyo go-aanno masiirka soomaaliyeed waxyeelaya ama gacan maroojin gaalo ku yimid kaas in laga dhowrsado weeye waayo cawaaqibkiisa lama xallin karo hadal baa soo baxay hadalkaas la tacaalidiisa iyo eh, dhibaatadiisa imaanaysa intaan hadalku soo bixinin marka hore meel dadku isku waafaqsan yahay in la helo weeye waana la heli karaa baan qabnaa annagu misaal haddaan ku siiyo wa- meelaha waxyaalaha doodaha ku jira waxaa ka mid a afar dhibic shan iyo degmo ma laysku keeni karaa waa laysku keeni karaa baan qabaa anugu waa laysku keeni karaa labadaba waa la xeerin karaa eh, doorasho waa loo diyaar garoobi karaa xisbiyadii sharcigooda waa na hor yaalla waa waa waa- baarlamaanku waa baas garayn karaa Eh, nin gaala oo eh, eh, einstein la yidhaahdaa waxaa laga sheegay wuxuu yidhi waali waxa weeye inaad qalad samayso arrin si qalad si u xa- si u xalliso oo aad ku fashilsho oo isla isla iyadii dhabiya aad ku noqoto oo fashil kale ku dhammaado oo mar kale intaad samayso aad ka fisho natiijo tii hore ka duwan inay ka soo baxdo dhabaha lagu fashilay ha laga leexdaan leh ha laga leexdo dhaba cusub oo wax lagu xalina ha la aado abukaata cabdirasaaq adigoo soo koobaya xalku muxuu yahay dhinacaaga walaa xalka waxaa weeye in laga run sheego masalooyinka x- wax lagu xalinayo in rabitaansan uu jiro in saraynta sharciga la ilaaliyo in maxaan ku idhahdaa markaan taas leeyahay muwaadiniinta iyo dadka xilalka matalaadda hayaba rabitaankooda waa inay waafajiyaan axkaan biniaadanka dhaqankiisa si loo fasiraa jirta ama loo miisaamo loo cabiro sida sonkorta kilogramaad looga cabiro dharka yaardi looga cabiro waxaa biniaadanku amwaa inuu xuduudda sharciga qawaaninka dabiiciga ah diimaha samaawiga uu ku jiro iyo midka isaga uu degsaday oo kuwaas waafaqsan ama waa inuu xuduudda anshaxa iyo dhaqanka iyo caadaadka oo suuban oo horumarka iyo guusha lagu gaarayo ku dhex jiro labadaas wixii hadduu mid ka tago oo mid uu ku socdo laynkiisii rajuu leeyahay waa lagu soo celin karaa kii kaleeto laakiin hadduu labadabad ka baxo waxaa weeye illegal unetics yani waxaa weeye xuduuddu sharciga iyo tii anshaxa iyo dhaqanka iyo caadadaba wuu ka baxay marka aadaminimadiina waad ka baxaysaa marka inaga dowladnimaan ka hadlaynaa waxaa weeye dowladnimadu xisaabaad sida xisaabtoo kale formulooyin bay leedahay formulooyinkeeda in la sugo lagu dhaqmo weeye dad baana aqoon u leh in la weydiiyo wey in indhaha laga cabiro ma ah marka xalka waxaa weeye in runna la sheego dadaalna la sameeyo haye xildhibaan goore xalka waxaa weeye in la raaco dastuurka iyo shuruucda dalka u degan iyo heshiisyadii hore loo galay oo dhammaantood maaragtay qeexaya waddada ugu habboon ee looga bixi karo marxaladan kala guurka ee aan ku jirno marka sidaa daraaddeed madaxda soomaalida mas-uuliyiinta xukuumadda baarlamaanka gobollada dhammaan waxaa laga rabaa inay ilaaliyaan shuruucda iyo dastuurka iyo heshiisyadii hore u jiray haddii heshiisyadii hore u jiray la yidhahdo waxba kama jiraan oo lama dhaqan gelin karo kuwa hadda la kala saxiixdo oo hadda madashan muxuu ahay shirarkan hadda dhacaya lagu kala saxiixdo afar sano kadib ayaguna soo ma noqonayso la diidi maayo marka maalin walba marka in heshiis cusub la galo oo la saxiixdo oo aan berri la fulin macno ma samaynayso waxa weeye heshiisyadii hore u jiray haddii la ixtiraamo hore waa loo socon karaa nasiib darro doorasho cod iyo qofa ma dhici karto haddaanay dhici karin waxa weeye siyaabo badan oo kale wax loo samayn karaa jiro waa in laysku raacaa iyadoo la tixgelinayo oo la ixtiraamayo dastuurka iyo brotocolladii hore loo saxiixa iyadoo la ixtiraamayo waxaa fiican in mataqaana hore loo socdo oo taasaa dalka maslaxad u ah laakiin haddii kuwii hore la diido kuwa maanta la seexan afar sano kadib waa la diidayaa denmod meeshaadii aad joogaysaa waddanka hore u socon maayo marka danta qaranka in laga hormariyo danta shakhsiga ah iyo qof walba inuu maaragtay fekerka ah aniga berito murashaxana maalan madaxda waxaa laga yaabaa afar ka mida madaxda inay murashaxiin yihiin laba kun bisha august ama september inay murashaxiin yihiin oy madaxweyne murashax u yihiin afartooda nin walba wuxuu ka eegayaa marka uu dagaalka uga jira meesha uu cod badan ka heli kara iyo iyo iyo iyo farsamada uu kusoo bixi karo so marka ma laysu keeni karo waa maalan hadday laba yihiin hadday afar yihiin hadday shan yihiinba waxa weeye dadku damaca siyaasiga ee shakhsiga ah waxaa ka muhiimsan soomaaliya oo wax noqota xalka waxa weeye shuruucda in la ixtiraamo shuruucda noo degan la raaco ayaga ayaa xalka ku jira halkaas ayaa ayaa ayaynan ayay ayayna ku dhammaanaysa aan filaya cabdiraxmaan xalku muxuu yahay xalka waxaan la qabaa odayaashii iga horreysay siday u dhigan waxaa weeye tanaasul hadduusan imaan xal ma imaanayo waxaa loo baahanya maanta tanaasul in la sameeyo qof kastoo soomaaliya oo fursad haysaa maanta tanaasul inuu sameeyo wadankiisa dadkiisa wax badan baa laysku khilaafsan yahay lama soo koobi karo soomaaliya dad badan maha dhul weyna waa haysataa waa laba iyo toban milyan iyo wax u dhadhow hal bilyan oo china ama indiya ah ayaa hal madaxweyne iyo hal constitution loo ku dhaqmaa horumarna ku gaaray wuu nagu filan yahay wadanku inta xil doonaysaa xil ku filan way helaysaa waxaa weeye tanaasul ha la sameeyo tanaasulkana ha laga soo bilaabo dadka maanta fursadda haysta qof fursad ma haysto ma tanaasuli karo midna fursad buu haystaa wuu tanaasuli karaa xildhibaanada haddan halkan fadhiya waxaan leeyahay waa isku soo dhoweyn kartaan oo u kala dab qaadi kartaan kulli madaxweyne ma wada noqon karno marka xalku wuxuu ku imaan karaa inay ummadda soomaaliyeed isku tanaasusho intaa hadda madaxda ah inay isku tanaasusho midnimada ummadda in la fiiriyo dhowr iyo labaatankii sano ama soddonkii sano wixii soo dhacay waan ogeynay dib in ugu laabana diyaar umaahin dadkan iyo dalkan hore u socdaa marka aan ka faa'iidaysano dabeysha socota maanta fursad weyn baan haysanaa intaas ayaynu dhegaysta ayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsanaa qaabkii uu ku soo idlaaday shirkii madasha wadatashiga ee magaalada kismaayo waxaana igala qaybgelayey xildhibaanada kale ah cabdulaahi jaamac iyo maxamuud buure oo ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay shirkii kismaayo abuukaati cabdirasaaq cali dhoore oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho iyo cabdiraxmaan xuseen caddow oo ka tirsan ururada bulshada rayidka soomaaliyeed inta aynu mar kale barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ku kulmi doonno haddii allaha awoodda lihi oggolaado waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiise leh
intaasina waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa nala socodsiinayay waryaheenna magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta halkaad kala socotaana waa v o a washington mar kale aan ku celiyo xuseen dadka ku nool bariga maraykanka ayaa si weyn isugu diyaarinaya baraf xoogan oo dabaylo wato oo la filayo inuu bilowda galabta xilliga bariga maraykanka ugu yaraan shan iyo toban gobol oo ku yaala bariga dalkan maraykanka ayaa la filayaa inuu barafkani saameeyo waxaa ka mid a magaalooyinka washington iyo baltimore iyo weliba gobolka kale ee new york oo intaba la saadaalinayo baraf iyo dabaylo lagu tilmaamay kuwo aan muddo badan hore loo arag khubarada saadaasha hawada ayaa saadaalinaya in barafkan lagu qiyaasay inuu dhulka ka inuu dhulka ka saramari doono soddon ilaa sagaashan sentimitir faahfaahinta warkan waxaa warbixin nooga diyaariyey wariyaha v o eda saletika hoog waxaana noo soo koobaya xuseen barre aadan saraakiisha gobolada bari ee maraykanka ayaa diyaargarow xoogan ugu jira arrintan waddooyinka waaweyn ayaa waxaa lagu daadiyey cusbo si baabuurtu ay u socon karaan dadweynaha ayaa safaf dhaadheer ugu jira dukaamada laga adeegto ka hor inta aanu barafka iyo dabayluhu iman waxaa kale oo gabaabsi ah majarafadaha barafka lagu qodo ama badiilka qofba sida uu yaqaano sida uu sheegayo drake staton oo dukaan ku leh magaalada waxyaabaha ugu hor dhammaaday waxaa ka mid ah badiilka lagu qodo barafka iminka waxaaba ka sii hadhay malaha afar ama shan xabo siyaasiyiinta iyo madaxda dowladaha hoose ayaa si aada arrintan uga digay dadweynaha sida uu sheegayo antony santino oo ka mida madaxda magaalada new york waa inaad aad u feejignaataan waana in aad guriga aanad ka soo bixin sabtida haddii aanay wax daruuri ah amaba qasab ah ayna jirin oo ku bixinaya waa inaad baabuurta ka qaadaan waddooyinka waaweyn si shaqaaluhu ay u xaadhaan barafka sababtoo ah haddii baabuur badan ay hareeraha jidka taallo waxaa adkaanaysa in shaqaaluhu barafka xaadhaan magaalooyinka iyo gobollada qaarkood ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah sida uu tilmaamayo guddoomiyaha gobolka maryland larry hogan ujeeddadayada ugu horreysa iyo waajibkana saaran ayaa ah badbaadada dadka reer maryland dadka ku nool caasimadda washington ayaa aad u welwelsan sababtoo ah magaalada ayaan qaadi karin barafka intaa leeg taasi oo keenaysa in magaaladu xidhnaato waxaana sida caadiga ah waxyeelaya magaaladani baraf yar oo da'a sida kii dhacay arbacadii lasoo dhaafay oo baraf aan aad u badnayn u da'ay sida goobjoogahani ay sheegayso labaatan baabuur ayaa jidka aan marayay ku xayirmay askartuna way soo gaadhi kari waayeen goobta oo shan saacadood ayay ku qaadatay inay halkaasi yimaadaan baabuurtuna way isdaba socdeen oo aayar ayay u socdeen qaarkoodna waaba isku dhaceen dadka qaar ayaa saacado ay ku qaadatay inay gurigooda gaadhaan waxaana jidadka magaalada dhexdeeda ka dhacay shilal badan taasi oo guddoomiyaha magaaladani washington ay ka cudurdaaratay waxaan aad uga xumahay inaannu si deg dega wax uga qaban weynay gaadiidka dadweynaha iyo tareennada magaaladani washington ayaan shaqay doonin waxaana adkaan doonta isku socodka magaalada warbixintii wariyaha v o eda saletika hog xuseen barre aadan ayaa noo soo koobayay halkaad kala socotaana waa v o a washington
haatana dhegaystayaal waxaan soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenna tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.